yooxanaha labaad cutubka koowaad anigoo odayga waxaan salaamayaa marwada la doortay ee carruurteeda aan runta ku jeclahay keligayna maahe laakiin xataa waxaa jecel kuwa runta yaqaan oo dhan runta inagu dhex jirta weligeedna inagu dhex jiri doonta aawadeed nimco iyo naxariis iyo nabaad ka timaadda ilaaha aabbaha iyo ciise masiix oo ah weelka aabbaha ayaa inala jiri doona xagga runta iyo jacaylka aad baan ugu farxay markaan arkay carruurtaadii qaarkood oo runta ku socda waana sidaynu aabbaha amar uga hellay oo haatan waxaan kaa barayaa marwoy sidii anigoo aan kuu soo qorayn amar cusub laakiinse kii aynu tan iyo bilowgii haysannay kaasoo ah inaynu jeclaanno tanu waa jacayl inaynu amarradiisa ku soconno amarkiina waa kan waana sidaa tan iyo bilowgii u maqli jirteen inaad ku socotaan waayo kaa'inno badan ba dunida u soo baxay waana kuwa aan qirin in ciise masiix jidh ku yimid kaasu waa kaa'inka iyo ko masiixa ka geesa iska jira si aynaan u khasaarayn waxa aynu falnay laakiinse si aad abaalguud dhan u heshaan mid kasta oo dhaafa oo aan cilmiga masiixa ku sii socon kaasu ilaah male laakiin kii cilmiga ku sii socdaa aabbaha iyo wiilka labadaba wuu jecel yahay haddii nin idiin yimaado oo wuusan cilmigan idiin keenin gurigiinna soo gelinina ana salaamina waayo kii salaamaa wuxuu ka qayb galaa shuqulladiisa sharkaa inkastoo aan hayo wax badan oo aan idiin soo qoro ma aan jeclayn inaan warqad iyo khad idinku soo qoro laakiinse waxaan rajaynayaa inaan idiin imaaddo oo aan afkayga idinkula hadlo si ay farxaddiinuo buuxsanto carruurtii walaashaada la doortay way ku soo salaamayaan